alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin salى allahu waslama wbaarak calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxaan kusoo jirnay baab lmunaadaa oo ka mid ah mansuubaadka qaala اlmualif raximah اllahu tacaala faslu wayajri ma ufrida aw udiifa maqruuna bal min nacti اlmabniyi wa taأkiidihi wa bayaanihi wa nasaqih almaqruuni bal calaa lafdihi aw maxalih wma udiifa mujarada calى maxalih wanactu ayin calى lafdiha wاlbadl wاlmansuuqu almujaradu kalmunaada almustaqili muطlaqa halkan wuxuu ka bilaabaya sheikhu raximah اllah masalo cilaaqo la leh baabkii aan ku jirnay masaladaasoo ah ismigii munaadaha ahaa oo loo nideynayey yani shan mid buu ahaa ismiga loo nideeyo shantaasi laba ka mid ah markaasi mabni bay ahaayeen saddex ka midana mucrab bay ahaayeen shantaa loo nadeynayo mufrad macrifa iyo nakira maqsuudo ah mudaaf iyo shabihin bilmudaaf iyo nakira hayru maqsuuday ahaayeen labada markaasi ayagu la binaynaya waxay ahaayeen mufrad macrifa iyo nakira maqsuudo ah haddii si kale loo dhigana mid baa laga soo qaadayo oo mufradun macrifa la ohanayay mufradun macrifa sida markaasi ay naxwiyin badan isticmaalaanna waa inay kala qaadaan oo yihaahdaan mufradun calam iyo nakira maqsuudo ah inay yihaahdaan haddii laisku darana mufradun macrifa magacaasaa shamlinaya waayo labadu waa mufrad yaa zaydu iyo yaa rajul labadu mufrad weeye mufrad baabka waxaa loo yaqaana maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf labadu waa mufrad dhankaa marka laga eego waayo mudaafna maahan mudaafna may shabihin waana macrifo oo kana calamnimo macrifo ku noqdo zayd kanna waxaa tacriifka u keenay iqbaalkan la dalbayo gaar ahaaneed cid gaar ahaaneed in laga dalbayo markaasi iqbaal kaasaa tacriifka u keenaya marka magacaa ah mufradun macrifatun ayaa labaduba shamlinaya ayib mufradka macrifada asagu wuxuu noqonayaa mabni wixii baabu alicraab lagu rafcin jiray baan lagu binaynayaa maxalka u yaal maxal nas buu noqonayaa saddexda kale lakin waxaan soo aragnay ayagu markaasi in la icraabayo mudaafkii iyo shabiih bilmudaafkii iyo annakira hayr maqsuud saddexdaasi mucrab bay ahaayeen saddexdaasi mucrab ayay ahaayeen labadana mebni bay ahaayeen saddexdaas haddii taabic la raaciyo saddexda haddii taabic la raaciyo ishkaal ma leh taabicaasi matbuuca icraabtu haysun baa la raacinayaa waa nasbisan yahay taabicna waa la nasbinayaa taabicu ku doono ha ahaado ama nacti ha ahaado ama cadaf ha ahaado ama tawkiid ha ahaado ama bedel ha ahaado ama bayaan ha ahaado taabicaa hore matbuuca hore oo munaadaha ah icraabta saaran oo nasbaha ah ayaa markaasi laga waafajinayaa ishkaal ma leh waana inoo imaan doontaa baabu tawaabic yani waxaa wey marka tawaabicda asaga inoo keeni doona sheikhu raximah llah taabicuna matbuuciisa ayuu la icraab noqonayaa taabica xarakada saaran mid lamid ah icraabta saaran mid lamida la siinaya hadduu matbuucu nasbisan yahay taabica waa la nasbinaya hadduu rafcisan yahay waa la rafcinaya hadduu jaran yahay waa la jaraya hadduu jasmisan yahay wixii markaasi tawaabica sida markaa cadafkii oo kale hadduu jasmisan yahay waa la jasminaya marka ishkaal ma leh haddii uu munaaduhu yahay mucrab taabica la raaciyo lafdigaa laga waafajinaya laakiin haddii midka la raacayo mebni hadduu yahay halkan oo kale baabkan oo kale waa mufrad macrifa a midka loo yaqaano haddii lasii kala qaadana waa annakiratu almaqsuuda iyo mufradun calam labadaas weeye waa mebni labadaasi waa mebni waxaan lagu binaynayaa wixii baabu rafca lagu rafcin jiray wixii lagu rafcin jiray baa lagu binaynayaa taabica la raacinaya marka ismigan munaadaha oo mebniga ah oo maxal nasbaha yaala lafdiga waa ka binaysan yahay maxalka uu yaalana waa maxal nasb waayo munaaduhu waa mafcuulun bihi weeye maxalku yaal marka lafdiga haddii laga laga nasbin waaye maxalka u yaal ayaa markaasi ayaa markaa nasba ah oo markaasi icraabta waxaa loo qeybiyaa maxali iyo lafdi iyo taqdiiri maxali waxaa weeye ismigani asagu mucrab maahan laakiin maxalkan u yaala maxalu icraab ah haddaba ismigan munaadaha ah lafdiga waa ka binaysan yahay laakiin maxalkan uu yaalo waa maxal icraaba waxaa la ohanaya mafcuulu bihi booskiisuu yaalaa haddii ismi aan mabni ahayn la dhigi lahaa booskaana waa la craabi lahaa craabtuna ay ka muuqan lahayd ismiga marka munaadaha oo mabniga ah maxalka uu yaalo maxal nasbo lafdigana waa ka binaysan yahay waxaana lagu binaya wixii lagu rafcin jiray taa ishkaal mal waadix wey taabican la raacinayo taabican la raacinayo xaggee laga raacinaya ma waxaa laga raacinayaa lafdigan uu ka binaysan yahay laga raacinaya mase waxaa laga raacinayaa ismigan munaadaha ah maxalka uu yaalaa laga raacinaya midna waa lafdi waa binaha midna waa maxal waa maxal nasb keebaa laga raacinayaa markaas ismigan taabica ah kan lagu soo cadfayo kan laga nactiyeynayo kan laga bedelayo kan lagu towkiidinayo kan lagu bayaaninayo ma maxalka u yaal baan raacinaynaa mase lafdiganaan ka waafajinaynaa yaa rajulu waa nakira maqsuudo ah waa la sifeeyey waa la nactiyeeyey nactigaasi ma damadaa saaran baan ka waafajinaynaa mase maxalka u yaaloo nasbaan ka waafajinaynaayo waa nasbinaynaa masaladaas sheeku ka hadlaya taabic lmunaadaha baa la yihahda axkaamu taabic lmunaadaha ismiga munaadaha ah oo weliba mabniga ah taabiciisa marka masaladaas xoogaa hadal hadalkeedu waa yar badan yahay marka sheekuna waa soo khulaaseeyey weliba waa isku soo duuduubay haddii marka la tafsiiliyo waxay noqonaysaa haddii la tafsiiliyo waxay noqonaysaa suwar ka soo baxaya dhowr iyo toban suuro ama ilaa labaatan suuro ayaa ka soo baxaya haddii la tafsiiliyo ismigan munaadaha ah oo mabniga ah oo taabica la raaciyey taabicaasi marka la eego suwar waxaa ka soo baxaya labaatana ka soo baxaya min xayu ljumla labaatan suuro labaatanka suuro say usoo baxayaan waxay ku soo baxayaan taabica la raacinayo tawaabicdu waxaa la yaqaanaa waa shan guud ahaan waa afar lakiin mid baa sii kala baxaya maxay yihiin waa nacti waa cadaf cadafkaasa laba u qaybsamaya cadfulbayaan iyo cadfunasaq midna waa kii xurufta watay miduna waa midka nactiga oo kaleo markaasi bayaanka loo yaqaano marka nacti iyo markaasi cadfulbayaan iyo cadfunasaq tawkiid iyo bedel shantaas way tawaabici labaa marka kala farcamaya cadafka ayaa nasaq iyo bayaan u qaybsamaya nacti tawkiid iyo bedel shantaas wey dhammaantood marka lasii gudagalo way sii qaybsamayaan lakiin min xayu aljumla marka la eego shantaas ayay noqonayaan tawaabicdu shantaas tawaabicda ah mid kastoo ka mid ah mid kastoo ka mid ah wuxuu aqbali karaa haddii caqliga la suureeyo afar mid buu aqbali karaa mid kastoo ka mid ah shantaas afar mid buu aqbali karaa inuu ali idaafo wato iyo inuusan labaduba wadan iyo inuu midood wato inuu ali idaafo wato iyo inuusan labaduba wadan iska soo horjeedaan labadiba wataa ali idaafo ama ma wato labaduba mujarad weeyaan labadaba iska soo horjeedaan iyo al keliya inuu wato ama idaafo keliya wato afartaas suuraha mid kasta ka suuratoobaysa inuu ali idaafo wada wato inuusan labaduba midna wadan oo mujarad uu yahay inuu al keliya wato iyo idaafo keliya inuu wato soo waadix ma afartaas suuro ama afartaa xaalo ayuu aqbali karaa ali idaafo inuu wato mid kastaba alna wato idaafona wato ali idaafo labadu inuusan wadan al keliya inuu wato iyo idaafo keliya inuu wato suwarkaas ka soo baxaya afarta ah ayaa waxaa lagu dhufanayaa afartaas suuro ayaa waxaa lagu dhufanayaa shantii tawaabicda ahayd shantii tawaabicda ahayd nactigii cadafkii nasaqii cadfulbayaankii tawkiidkii bedelkii shantaas ayaa mid kasta waxaa ka imaanayaa niri oo caqligu uu keensanaya marka suuratan caqliga la tasawiro in mid kastaba afar ay ka imaan karaan mid kasta wuxuu aqbali karaa ali idaafo inuu wada wato inuusan wada wadan inuu al keliya wato inuu idaafo keliya wato mid kasta afar baa ka imaan kara marka afartaa ka imaan karta mid kastaba ayaa shantii tawaabicda ahayd lagu dhufanayaa shan afar lagu dhuftay waxay noqonaysaa waa labaatan suuro labaatankaas suuraa ka soo baxaya taabic munaada mabni munaadaha mabniga taabiciisa shantaas labaatankaas suura ka soo baxaya labaatankaas suuro sideed iyo toban ka mid ah saddexdan sar buu ku sheegayaa labaatankaas suuro hadda aan sheegeyno sideed iyo toban ka mid ah saddexdan sar buu ku sheegayaa sheikhu oo markaa inoo qoran oo matniga ah marka si loo fahmo in yani inta la laqbeeyo laga soo saaro xoogaa weer adkaanaysa lakiin markaad si guud u fahamtay marka hore adoo fahamsan waad fahmi kartaa markaas say oga soo baxayaan sideed iyo tobankaas suuro say oga soo baxayaan way ku fududda waa markaad marka hore si guud u fahamto lakiin adoon si guud u fahmin haddii lagu akriyo waxaa meesha ku yaala oo l waa lagala soo baxayaa labaatankii sideed iyo tobankii suuro xoogaa waa yar adkaanaysaa lakiin markaad marka hore fahamtid way ku fududaanaysa way sahlanaanaysaa adaa ka kala soo bixi kara ayib labaatankaas suuro saddex baa loo qaybinayaa saddex qaybood ayaa loo qaybinayaa dhowr jeer aan ku celinaya si loo fahmo labaatankaas suuro saddex baa loo qaybinayaa qayb waa mutacadir baa la yihahdaa mutacadir waxa la yihah carabi ba lagua laguma maqal carabi ba markaa laguma maqal wax suurtagala ma ahan mutacadir baa la yihahdaa qeybna waxa la yah waa mumtanic baabkan aysan ku suurtoobeynin qeybna waxaa la yihahdaa waa saxiix waa saxiix baa la yihahdaa saddexdaa qaybood baa loo qaybinaya qayb waa mutacadir wax suurtoobaya maahan waa saddex ka mida waa mutacadir labaatankii saddex ka mida waa mutacadir ayib laba ka midana waxay noqonayaan mumtanic shan iyo toban ka midna waxay noqonayaan saxiix saddex mutacadir ah oo aan suurtoobeynin laba mumtanic ah oo baabkan aan ku habboonayn oo munaasab ku ahayn oo aan suurtoobeyn lakiin meelo kale ay dhici karta inay ku suurtowdo iyo markaasi shan iyo toban saxiix ah marka la isku daro saddex mutacadir ah iyo laba mumtanic ah shan saddex lagu dara laba waa shan markii lagu daro shan iyo toban saxiixana waa labaatan saddex meel ah iyo laba meel ah iyo shan iyo toban meel ah waa labaatan suuro weeye labaatankaas suuro wuxuu sheikhu ka tegayaa labada suuro oo mutacadi mumtanica ayuu ka tegayaa saddexda mutacadirkaa waa lagala soo baxaya hadalka saddexda mutacadirkaa shan iyo tobankan saxiixana waa lagala soo baxayaa sideed iyo tobankaas suuro saddex iyo toban saddex iyo toban muta saddex mutacadir ah iyo shan iyo toban saxiix ah sideed iyo tobankaas ayaa lagala soo baxaya halka labada laakiin mumtanica iyagu markaa sheikhu ma tilmaamayo wax kaloo dheeraadana wuu ku dari doonaa masale kale ya dheeraad oo ka baxsan baabkana wuu ku dari doonaa sheikh oo way ku dhex jirtaa meesha haddaan sii gudagalno marka haddaan sii gudagalno waxaan idhi saddex ka mid ah waa mutacadir laba ka midana waa mumtanic shan iyo toban ka midana waa saxiix waadix wey dib haddaba aan ugu soo noqdo tirooyinkan waxay ka imaanayaan baan nidhi baabka wuxuu ku saabsan yahay ismi munaada ah oo mabni ah taabic haddii la raaciyo taabicu lmunaada almabni munaada mabni haddaad maqashana waa hal mid haddii la kala qaadana waa labo haddii la isku daro waa mida muxuu yahay almufrad almacrifa haddii la kala qaadana nakirat maqsuuda iyo mufrad calam labadaasaa lafdigana ka binaysan maxalka ay yaalaanna uu yahay maxalu nasbo kuwaa taabicooda ayaa laga hadlayaa kuwaa taabicooda ayaa laga hadlayaa taabica la raacin kara waxaan nidhi waa tawaabicdii shanta ahaa waa nacti cadfu nasq iyo cadfu lbayaan tawkiid iyo bedel shantaa tawaabicdaa mid ka mid ah hal mar lama wada raacinaye ayaa mid kastaba la raacin karaa ismiga mabniga mufradka macrifada ah la raacin karaa ayib shantaas mid kastaba caqligu wuxuu suuraysan karaa waxaa caqliga loo leeyahay waxaa la doonayaa in tiradaba lasoo koobaa la doonayaa si aadan su-aal ba isku weydiinin oo hadduu sidaa noqdo see la yeelaya si aadan u oranba hal mar baa lagu jumlaynayaa wax alla waxay ka imaan karaa halkaas si guud baa lagu siinayaa si guud ayaa lagu siinaya shantaa tawaabicdaa mid kastoo ka mid ah caqligu wuxuu sawiran karaa oo caqligu suuraysan karaa in uu noqon karo aliidaafa inuu wato iyo inuusan wadan labaduba inuu al keliya wato inuu idaafo keliya wato mid kasta caqliga wuxuu su- caqliga wuxuu tasawuri karaa caqliga waxaa loo leeyahay kuwa aan hadhow suurtagal ahayn baa jiro lagala bixi doono laga saari doono ayib shantaa tawaabicdaa mid kastaba caqligu wuxuu suuraysan karaa caqligu wuxuu tasawuran karaa in markaasi afartaa ay ka imaanayso afartaa ka imaanaysa mid kastaba baa shantooda lagu dhufanaya tawaabicda ah shan marka lagu dhufto afarna ismada waxay noqonaysaa labaatan suuray noqonaysaa labaatankaas ayaa markaasi saddex loo qaybinayaa saddex baa loo qaybinayaa qayb waxaa loo yaqaanaa mutacadir carabi laguma maqalba bas inaad ogaato keliya inaan carabi lagu maqal baa la rabaa in laguu sheego bas lakin kitaabku waa sheegayaa kitaabku waa sheegayaa marka waa inaad ogaato waa muhim saddex waa mutacadir markaad aragto waa inaad ogaato saddexda inay mutacadir yihiin oo carabi aan lagu isticmaalin hala sheego laakiin ogow sidaa u ogow labana waa mumtanic oo baabkan aysan ku suurtoobeynin waa labo shan iyo tobanna waa saxiix shan iyo tobanna waa saxiix shan iyo tobankaa saxiixa ah baa haddaba sii qeybsamaya waana meesha maqsuudka waa halkaas weeye meesha maqsuudka oo loo socdo waa halkaa shan iyo tobankaas wey kuwa baytulqasiidka ah shan iyo tobanka waxaa loo qaybinayaa saddex qaybood qayb ilaa waa tawaabic waxaa la qaybinaye shan iyo tobankan tawaabicda qayb ka mida ismigan munaadaho mabniga ah waxaa laga raacinayaa maxalka maxalka haddii laga raaciya marka xarakada la saaraya maxay noqonaysaa taabicaas nas bay noqonaysaa ila taabic maxalku yal waxa la nasbo soo maahan taabica waa la nasbinayaa qayb ka mida shan iyo tobankaas qayb ka midana munaadahan mabniga waxaa laga raacinayaa ama maxalka waa la nasbinayaa ama waxaa laga raacinayaa lafdiga labadaba kugu banaan ama maxalka ka raaci ama lafdiga ka raaci qayb ka mida shan iyo tobankaas waxaa laga dhigaya munaado madax banaan munaado mustaqil baa laga dhigaya kaanahu ayagu inaysan ahaynba tawaabic oo ayagu xarfnidaagii uu galay baa laga soo qaadaya oo sidii munaadihii caadigaabaa loogu noqonayaayo haddii ay mudaaf noqdaanna waa la nasbin hadday shabiih bimudaaf noqdaanna waa la nasbin hadday noqdaan nakiratun hayr maqsuuda waa la nasbin hadday noqdaan mufrad macrifaan ah waa la binayni kal munaada mustaqil bay noqonayaan shan marka see bay u kala qaybsamayaan marka shan iyo tobanka way kuwa loo jeedo sheekuna uu ka warramayo shan iyo tobankaas saddex baa loo qaybinayaa qayb munaadahan mabniga ah waxaa laga raacinayaa maxalka waa saddex qaybna waxaa laga raacinayaa maxalka ama lafdiga waa sideed sideed saddex lagu daray waa kow iyo toban qaybna waxaa laga dhigayaa munaado madax banaan waa afar qaybood waa afar weeye afar masalo weeye munaado mustaqla laga dhigayaa kow iyo toban afar lagu daran waa imisa shan iyo tobankaas weye shan iyo tobankaas weeyaan marka wuxuu ka hadli doonaa sheekhu shan iyo tobankan dambe iyo saddexdan hore usoo sheegno ahayd mutacadirka saddexdaas iyo shan iyo tobankanba yani waxa weye sadaradaas kooban ayuu markaa isdhexgelinayaa isdhexgelinayaa ayib saddex waxaa laga raacinayaa baan idhi maxalka sideedna waxaa laga raacinaya ama lafdiga ama maxalka afar ka midna waxaa laga dhigaya munaado madax banaan baa laga dhigaya munaad mustaqil kaana inu xarfidaaga galay o kale ayaa laga soo qaadaya qismadan waxay ka timid saddexdan qaybood waa shan iyo tobankii saxiixa ahaa weye shan iyo tobankii saxiixa ahaa weye shan iyo tobankan marka saddex baan u qaybinay qayb munaadi mabniga maxalaan ka raacinay saddex masaley noqdeen qaybna waxaan idhi waxaa kuu banaan inaad ama maxal ka raaciso ood nasbiso ama aada lafdigaa binaha saaran ka waafajiso baa kuu banaan waa sideed masalo qaybna waxaa kuu banaan inaad ka dhigto munaade madax banaan baad ka dhigaysaa aan sii gudagalna haddaba waa kuwee saddexda maxalka laga raacinayo saddex maxalka laga raacinayo waa saddexdee afarta munaadaha madaxa banaan noqonaya waa afartee sideedda ay bannaan tahay sideedda ay bannaan tahay in marka ama lafdiga laga raacay ama waxa laga raacay waa kuwee ayib marka hore wa inad fahamta waxba ha qorin fahan wax la fahmi karo kooban weeye sahlan markaad fahamta adaa markaas kala soo bixi karaa si guud u fahm aan ku soo celiyo aan soo wada dulmaro waxaan idhi baabkan sheekh wuxuu kaga warramayaa ismiga munaadaha ah oo mabniga ah waa almufrad almacrifa mufradka macrifada aha taabiciisi baa laga warramayaa ayuu si gaara sheekhu baabkan u guntay ismiga munaadaha ah oo markaasi mabniga ah ama mufradka macrifada ah taabica la raacinayo ayuu ka warramayaa taabica la raacinayo ka warramayaa taabica la raacinayo ayuu ka warramayaa waxaan idhi taabica raacaya oo la raacin karo waa imisa taabica la raacin karo ismiga munaadaha oo mabniga waa imisa shan mid wey tawaabicda shantaa mid weeyaan waa nacti cadfu nasq iyo cadfu lbayaan tawkiid iyo bedel tawkiid iyo bedel waa imisa shan weeye shantaasaa shantaa oo tawaabicda ayaa la raacin karaa ismiga munaadaha mabniga shantaas mid kastoo ka mida caqligaagu wuxuu sawiran karaa inuu mid kasta noqon karo inuu al idaafo wato ama labaduba inuusan wadan ama al keliya inuu wato ama idaafo keliya inuu wato waa mid kastaba caqligaa suuraysan karaa caqligaa suuraysan kara waxaa la doonaya marka lagu leeyahay inaad marka hore istiicaabtood weelayso si guud hadhowa marka inta saxdaa gooni loola baxaya intaana ka saar baa lagu ohanaya si adan hadhow su-aal ba isku weydiinin ood ohan kaa xagee gelayaa kana xagee gelayaa haddii marka hore laga kala tago laakiin marka hore waa lagu koobayaa waa lagu ijbaalinayaa kadib baa lagu tafsiilinayaa mid kastoo ka mid a shanta tawaabicda caqliga wuxuu aqbali karaa inuu al idaafo wato inuusan labadaba wadan inuu al keliya wato inuu idaafo keliya wato marka shantoodii ayaa mid kasta waxaa ka imaan kara afar afar baa marka shan lagu dhufanaya imse markaas waa labaatan labaatankii baa saddex loo qaybinayaa labaatanka maxaa loo qaybinayaa saddex saddexdaasi waxay qeyb waa qeyb mutacadir ah mutacadir carabiba laguma arag waa saddex suuro sheekha sheegi doona marka in la sheego laazim bay noqonaysaa yani haddii la yihahdo maxaa mar carabi haddiisa ku suurtooben maxaa loo sheegayaa sheekhi baa sheegaya mar hadduu sheegay marka waa inaad ogaataa saddex ka mida waa mutacadir carabiba laguma arag ko laba ka midana oo mumtanico baabkan aysan ku suurtoobeynin shan iyo toban ka midana waa saxiix waa la aqbalayaa ayib saddex waa mutacadir labana waa mumtanic shan iyo tobanna waa saxiix haddaba sheekh wuxuu ka warramayaa shan iyo tobanka dambe oo saxiixa uu ka warramayaa wuxuu kaloo ka warramayaa saddexda hore oo mutacadirka ah maxaa meesha ka baxay marka labada mumtanica uu ka saaray meesha sheekh ma sheegin inagaba saarba waaya sideed iyo tobanka kale ayuu sheekhu ishaaraad ka bixiyey wuu ishaaray shan iyo tobankan saxiixa ah baa haddana saddex usii qeybsamaya talaata darajaad saddex bay u qeybsamaya maxay yihiin qeyb ka mida shan iyo tobankan munaadahan maxalka uu yaalaa la waafajinayaa meel alle meheed ku aragto taabicaas waxaa lagu ohanaya munaadaha mabniga hadduu ka dambeeyo maxalka ka waafajiyo munaadahaas waxaan ujeedaa taabicaas saddexdan mid kastoo ka mid ah haddii munaadihii mebniga uu gadaashiisa dhaco taabicaasi nasbi lafdiga ha ka waafajin waa saddex masalo saddex masalo weeye saddex masalo weeye saddexdaa masalo meeshaad ku aragto ayagoo munaadi mebniga ka dambeeya nasbi wax kale kuguma banaana sideed ka mid ah shan iyo tobankana munaadahaas mar maxal ka waafaji marna lafdiga ka waafaji waa sideed suuro ka mid ah sideed lagu daray saddex waa kow iyo toban weeye dayib afar ka mid ah shan iyo tobankana waxaad ka dhigtaa munaado madax bannaan oo haddaad aragto afartan midkood oo munaadihii mabniga gadaashiisa dhacay waxaad ka dhigtaa kaanahu inuu xarfunidaaga isaga galay isagu ku jiroo kale oo hadduu yahay mufrad mufrad macrifan asaga bine hadduu noqdo mudaaf ama shabiih bimudaaf ama nakira keyr maqsuudana nasbi kalmunaada ka dhig ha odhan waa taabicoo talob maxalkan ka raaciyaa mase lafdiga ha odhan maxaad odhanaysaa asagaa munaada madax banaan ba ka dhigayaa bas shaqaba kumale kaa ka horeeya intaasaa loo qaybinayaa saddexda qaybood baa loo qaybinayaa saddex waxaan nihi maxalka laga raacinaya meel kale lama waafaji karo sideedna maxalka ama lafdeed ka waafajinaysaa afarna waxaad ka dhigaysaa munaade mustaqil ah waan guda gelaynaa marka saddexda maxalka laga raacinayo waa saddexdee sideedda lafdiga ama maxalka laga raacinayo waa sideedee afarta munaada mustaqila laga dhigayo waa afartee nactiga kuwa kuwa markaasi maxalka laga raacinayo waa saddex saddexduba waa mudaaf saddexduba waa mudaaf saddexdaa waxaa lagu kulmin kara lagu soo dhaweyn karaa min baab taqriib bintun bintun baa lagu kulmin karaa bintun ba'du waa bayaan cadfulbayaan weeye nuunkuna waa nacti ta'duna waa tawkiid ma fahamtid ba'du maxay tahay waa bayaan cadfulbayaan nuunkuna muxuu yahay nacti ta'duna maxay tahay tawkiid saddexdaas wada idaafaysan weye waa cadfulbayaan mudaaf ah nacti mudaaf ah tawkiid mudaaf ah baab taqriib weeye afham soo ma waa cadfulbayaan mudaaf ah waa nacti mudaaf ah waa tawkiid mudaaf ah saddexdaasi haddaad aragto munaadihii mabniga ayagoo gadaashiisa dhacay waxaan nasba ahayn kuguma banaana saddexdaas saddexdoo marka waxay kugu sahleen saddexda waa mudaaf bintun baana lagu kulmin karaa ba'du waa lilbayaan cadfulbayaan nuunkuna waa nacti taaduna waa tawkiid waa cadfulbayaan mudaaf ah nacti mudaaf ah tawkiid mudaaf ah waa fahmay soo ma ayib saddexdaas meeshaad ku aragto iyagoo munaado mabniga gadaashiisa dhacay nasbi waxaad ku nasbis marka adaa eegaya hadduu hadduu yahay muhane ya baa lagu nasbinayaa hadduu yahay jamac waxaa lagu nasbinayaa yadi wahaa kada hadba wuxuu adaa eegaya markaas maxaa soo haray waxaa soo haray munaadaha mustaqil qeybta ah waayo qeybtan laga raacinaya lafdiga ama maxalka waa sideed way yar badan yihiin qeybta kokooban ba marka hore ka hormaraynaa qeybta munaada mustaqila laga dhigayo ayaguna laban bay ku wareegayaan bedel iyo cadfu nasaq bay ku wareegayaan bas waa bedel iyo cadfu nasaq bedel iyo cadfu nasaq bay ku wareegayaan cadfu nasaq waa cadafka wowga ama xuruufta watay weeye bedel iyo cadfu nasaq bay ku wareegayaan marka wuxuu noqonayaa bedel mudaaf ah iyo bedel mujarad ah cadfu nasq mudaafa iyo cadfu nasq mujarad ah waa labadaasuu ku wareegaya laakiin mid kastaba mudaaf iyo mujarad ah wajcal ka mustaqilin nasqan wa bedela ibn malik baa ohanaya wajcal ka mustaqilin nasqan wa bedelan cadfu nasq iyo bedel munaada mustaqila ka dhig laakiin mid kasta labu wataa isagoo mudaafa iyo isagoo mujarad ah isagoo mudaafa iyo isagoo mujarad ah wajcal ka mustaqilin nasqan wa bedelan cadfu nasq iyo bedel mid kasta isagoo mudaaf ah ama mujarad ah haddaad aragto cadfu nasq mudaaf ah ama cadfu nasq alwata cadfu nasq mudaafa ama isagoo mujarad haddaad aragto bedel mudaaf ama bedel mujarad haddaad aragto isagoo taabicu munaada isagoo munaadihii gadaashisa dhacay mabniga ahaa munaada mustaqila ka dhig kaanow xarfu nidaagu asagu inuu ku jiroo kale ka soo qaad taa ka soo qaad ayib maxaa inoo haray qeybtii maxalka iyo lafdiga labaduba laga waafajinayey soo waadix maha qeybtii lafdiga iyo maxalka laga waafajinayey qeybtaasi waa sideed mas'alo weeye sideed mas'alo waxaa kuu banaan inaad markaasi yani ama maxalka ka waafajiso od nasbiso ama inaad lafdiga ka waafajiso sideeddaas sideeddaasi saddex nacti bay ka imaanayaan labana cadfu nasaq bay ka imaanayaan labana cadfulbayaan bay ka imaanayaan midna tawkiid buu ka imaanaya waa fahmi soo ma sideedda saddex ka mida maxay ka imaanayaan cadfu nacti bay ka imaanayaan labana cadfulbayaan bay ka imaanayaan labana cadfu nasaq midna muxuu ka imaanayaa tawkiid buu ka imaanaya dayib sideedda ka imaaneysa nactiga waa nactigiyo ali idaafo wata saddex baan ujeedaa saddex ka mida waxay ka imaanayaan nactiga nactigii oo ali idaafo wata nactigii oo ali idaafo wata iyo nactigii oo al keliya wata iyo nactigii oo mujarad ah saddexdaa waa nacti waxaad ku darsanaysaa bayaankii oo mujarad ah cadfa bayaankii oo mujarad ah iyo asagoo al wata tawkiidkii oo mujarad ah cadfu nasaqi iyo ali idaafo wata cadfu nasaqi iyo al keliya wata waadaxay soo ma aan ku soo celiyo sideedan laleeyahay maxalkana waad ka waafajin kartaa munaadaha mabniga ah maxalkana waad ka waafajin kartaa saddex ka mida nacti bay ka imaanayaan labana cadfulbayaan bay ka imaanayaan labana cadfu nasaq bay ka imanaya midna tawkiid buu ka imaanaya saddexda nacti ka imaaneysaa waa nacti al iyo idaafo wata ko iyo nacti al keliya wata iyo nacti mujarad ah sawaadix maha ayib waxaad ku xujinaysaa tawkiid mujarad ah cadfulbayaan mujarad ah cadfulbayaan al wata cadfu nasaq al iyo idaafo wata cadfu nasaq al wata waa imisa si kale haddii loo dhigo saddex ka mida al bay wataan saddex ka midana waa mujarad labana al idaafay wataan haddii si kale loo dhigo saddex ka mida waa mujarad al idaaf midna ma wato saddex ka midana al bay wataan laba ka midana maxay wataan al idaafa saddex mujaradka waa kuwee waa nacti mujarad ah bayaan mujarad ah tawkiid mujarad ah waa la fahmi soo maha ayib waa nacti mujarada kuwii haddaan idin kugu sheegay bintun aan idin kugu sheegay oo maxalka laga raacinayey maxay ahayan dhamaan maxay wateen soo ma ahayn kuwan ayagoo mujarada wey waa nacti mujarad ah waa bayaan mujarad ah waa tawkiid mujarad ah saddexdaas wada mujarad ah ashar maxaa wata waa nacti oo al wata bayaan oo al wata iyo cadfu nasaqoo al wata ali al bay wataan soo maha labana ali idaafay wada wataano waa nacti ali idaafo wada wata iyo cadfu nasq ali idaafo wata waaya aan ku soo celiya haddaba si guud haddii dhowr shay lagu celiyo waa idiin fududaanaya marka hore laga yaaba xoogaa in maaratay tasawurku yar adkaada lakin marka dambe wa iska fududaanaya waxaan ihi baabkani wuxuu u guntay sheiku inuu kaga waramo ismiga munaadaha ah oo loo yaqaano almufrad اlmacrifa taabca taabica la raacinayo ayuu kaga warramaya taabica la raacinayo waa shantii ayuu noqonaya mid kamid ah shantii tawaabicdahayd waa la garanayaa laba waa cadaf bayaan iyo nasq tawkiid iyo bedel iyo nacti shantaas waxaa loo yaqaana atawaabic alkhamsa tawaabicda shantaa caqligu wuxuu sawiran karaa oo suureysan karaa mid kastaba caqligu wuxuu sawiran karaa in markaasi uu ku yimaado asagoo al idaafo wata ama asagoo labaduba aan wadan iyo asagoo al keliya wata asagoo idaafo keliya wata afartaas suuro ayuu mid kastaba aqbali karaa ayib shantii nactiga ahayd oo mid kastaba afartaa ay ka imaaneyso afar shan lagu dhuftay waa labaatan suuro waa labaatan suuro wey labaatankaas suuro saddex baa loo qaybinaya qayb waa mutacadir qaybna waa mumtanic qaybna waa saxiix baa la yihahdaa qayb waa mutacadir mutacadirka waa saddex waa sheegeynaa waa tawkiid ali idaafo wata iyo tawkiid ali al keliya wata iyo cadfulbayaan al iyo idaafo wata carabi laguma arag saddexdaas waa tawkiid ali idaafo wata iyo towkiid al keliya wata iyo cadfulbayaan al iyo idaafo wata carabi saddexdaa laguma arag saddexa marka maxaa loo yaqaanaa mutacadir sheikuna waa sheegi doonaa ayib saddexdaas waa mutacadir carabi laguma arag laakiin min baab in istiicaab lagu lagugu sameeye qismada ayaa lagugu sheegayaa sheikuna waa tilmaamaya labana waxaa nihi waa mumtanic labada mumtanica bedel bay ka imaanayaan bedel ali idaafo wata iyo bedel al wata baabkan kuma suurtoobayo bedel ali idaafo wata iyo bedel markaasi al wata ayib waxaa soo haray waa saxiix baa la yidhaahdaa saxiixaas ayaa muxuu qaybsamaya imise qaybood isagana maqsuud ah saddex buu qaybsamayaa qayb munaadahan ayaa mahalka laga waafajinayaa qaybna munaadahan ayaa laga waafajinaya xaggee lafdiga ama maxalka qaybna waxaa laga dhigayaa munaade madax banaan soo waadix maaha qaybta maxalka laga waafajinaya waxaan waa imisa waa saddex weeye saddexdaa waxaa lagu jamciyaa bintun adaa ku jamcisan kara yani waxaa doontid taqriban hadda oga jeedaa bacdu waa bayaan cadfulbayaan nuunkuna waa nacti taduna waa tawkiid laakiin saddexdaba maxaa la socdaa mudaaf baa la socdaa meeshaad ku aragto cadfulbayaan mudaaf ah meeshaad ku aragto nacti mudaaf ah meeshaad ku aragto tawkiid mudaaf ah saddexdaas wada mudaaf ah wada nasbi oo maxalka munaadaha mabniga uu yaallo raaci waadix wey soma halkaas waadix weeye afar ka midana waxaa laga dhigayaa munaade madax banaan munaade madax banaan baa laga dhigaya saddex ka mid afar ka mid a afartaas maxay yihiin afartaas waxa weeyaan waxay ka imaanayaan nasq cadfu nasq iyo bedel wajcalka mustaqili nasqan wa bedelan cadfu nasq iyo bedel munaada mustaqila ka dhig laakiin mid kasta hoosta muxuu ku sitaa labuu ku sitaa nasqi mudaaf mujarad bedelkiina mudaaf mujarad waa fahamta soo ma mid kasta isagoo ama mudaaf ama mujarad ah waa nasq meel kale hau raadin cadfu nasq iyo bedel oo mid kasta ama mudaaf ama mujarad ah waxaad ka dhigtaa munaado mustaqil ah oo markaad aragto cadfu nasq mudaaf ah ama isagoo mujarad ah bedel mudaaf ama mujarad ah oo munaadihii mabniga xaggiisa damba dhacay waxaad tidhaahdaa maxal iyo lafdi midna ka waafajin maye isagan eegaya isagu muxuu yahay isagu maanta waa mudaaf nasbi isagu maanta waa mufrad dami yani markaa bine khalaas eegaya mays mesh inuu yaalla markaasi munaadi eegi maysa sagaad ka dhigaysaa munaadi isagaad eegeysa xagga ka horeysa eegi maysid meesha ka horeysa eegi maysa isagaad eegeysaa halkaasi waadix weeye ayib maxaa soo haray qaybta maxalkana laga waafajinayo lafdigana laga waafajin karo oo waxaa kuu banaan inaad nasbiso maxalka waafajiso waxaa kaloo kuu banaan inaad lafdiga xarakada saaran mabniga aad ka waafajiso ood xarakada saaran mid lamida saarto waa sideed suuro sideeddaas maxay tahay sideedda waxaan ku yihi saddex ka mida waa mujarad saddex ka mid a saddex ka mid a mujarad soo mahayn saddex ka mid waxaan idhi waa mujarad sosaas ma saddex ka midana al bay wataan laba ka midana al idaafay wad wataan haddii la soo dhoweeyo haddii si kale loo dhigo nactiga saddex baa ka imaanaya bayaankana waxaa ka imaanaya labo nasaqna waxaa ka imaanaya labo tawkiidna waxaa ka imaanaya mid baa ka imaanaya sideed bay saa ku noqonayaan marka aduu kaa saa doonto u dhigo agga waxaa loo jeedaa un yani waxaa weeyaan faham baa loo jeedaa marka sida kuugu dhow aad ufahmi kartid adaa hadba uqaybsan kara adba adaa hadba eegi karaa see laisugu beegbeegi karaa oo xagga fahamka usoo dhow ama xagga mujaradnimada inay yihiin mujaradnimo iyo waxa markaa al inay wataan iyo inay al idaafo wataan dhankaa ka eeg ama waxaad ka eegtaa gooni gooni u kala tirso waxaad tidhahdaa nactigii saddex baa ka imaanaya inta kale waa labo labo cadfu bayaankii waa labo nasaqiina waa labo tawkiidkiina waa mid waa sideed laba gooro waa sideed ama xagga ka tiri ama xagga ka tiri sida kale haddii loo tiriyana waxaan idhi saddex mujarad ah saddex alwata iyo laba ali idaafo wata marka saasay isugu soo noqonayaan haddii aan sii guda galno nactiga saddex baa ka imaanaya nacti ali idaafo wata nacti al keliya wata nacti mujarad ah tawkiid mujarad ah bayaan mujarad ah bayaan al wata cadfu nasaq ali idaafo wata cadfu nasaq al wata waa la fahmay soo ma sideedaasna waxaa laga waafajinayaa ama lafdiga ama maxalkaa la waafajinayaa lafdiga ama maxalka ayaa la waafajinayaa maxaa halban marka marka ugu dambaysan kuso celinayaa idinkaa markaa su-aashu xaggiinay noqonaysaa waxaan idhi baabkani wuxuu u guntay sheekhu ismiga munaadaha ah oo mabniga ah ee taabica la raacinayo ismiga munaadaha ah oo mabniga ah taabica la raacinayo munaadaha mabnigan wa wuxuu noqonayaa midka loo yaqaano almufrad almacrifa haddii la kala qaadana waa mufrad calama iyo nakiratun maqsuuda taabicooda waayo labadaasa mabni ah taabicooda ayuu ka waramaya taabica la raacinaya waa imisa waa shan shan taabic ayaa markaa la raacinayaa dayib shantaa taabic waa la garanaya waa tawaabicdii macruufka ahayd waa cadfu lbayaani cadfu nasq nacti tawkiid iyo bedel shantaa taabic ayaa la raacinayaa shantaa taabic ayaa la raacinayaa ayib shantaa taabic mid kastaba caqligu wuxuu sawiran karaa oo suureysan karaa caqligu wuxuu sawiran karaa oo suureysan karaa mid kastoo ka mid ah in uu noqon karo ali idaafo mid wata ama inuu noqon karo midaan labaduba wadan ama mid al keliya wata ama mid idaafo keliya wata caqligaa tasawiranaya caqligu ma diidayo jaa-izun caqlan jaa-izun caqlan caqligu waa banaynayaa afartaasaa mid kastaba caqligu sawiran karaa inuu ka imaan karo afartaas ayaa waxaa lagu dhufanayaa tawaabicdii maxay shanta ahayd shan afar lagu dhuftay waa labaatan labaatankaas tawaabicda ah waxaa loo qaybinayaa saddex qaybood waxaa loo qaybinayaa saddex qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa mutacadir waxaa loo yaqaanaa mutacadir carabiga kuma suurtoobayo qeybna waxa la yihahda mumtanic baabkan uu mumtanic ka yah ka mamnuuc ka yah qeybna waxa la yihahda saxiix baa la yihahdaa qeybta la yidhaahdo mutacadirka sheikhu waa sheegaya waa saddex suuro qeybta saxiixana waa sheegaya waa shan iyo toban suuro sideedaasuu sheiku sideed iyo tobankaas sheikhu sheegayaa labada laakiin ayagu markaasi mumtanica ma sheegayo sideed iyo tobankaaba sadaradan meesha ku yaaloo kooba dhowrkan sadar baa doona in lagala soo baxo laakiin waxaad kala soo bixi kartaa markaad marka hore fahamsan tahay oo hadalku waa loo celcelin doonaa marba dib baa loo noqon doonaa marba dib baa loo noqon doonaa mar xagga horaa lasoo aadi doonaa marka waa inaad la fahmi kartaa wixii hore waa inaad garanaysaa ayib mutaadir mutacadirku waa saddex waa tawkiid al iyo idaafo wata tawkiid al keliya wata cadfu lbayaan al iyo idaafo wata al iyo idaafo wata carabi laguma arag labana waxaa la yihahdaa mumtanic baaw kalesa ku suurtoobeyn bedel al iyo idaafo wata iyo bedel al wata kaa labada dam marka inaga saar kitaabkuna ma sheegayo qismada baan ku buuxsanaynaa saddexda hore waa iska reebi lahayne laakiin sheekhaa tilmaamaya saddexda hore waa mut waa mutacadir waa tawkiid al idaafo wata tawkiid al wata cadf bayaan al idaafo wata qeybta saxiixa waa shan iyo toban weeye markii laga saaro saddex meelood oo mutacadir ah iyo laba meelood oo mumtanaca marka laga saaro saxiixa soo haraya shan iyo toban buu noqonayaa shan iyo tobankaa saxiixa ah shan iyo tobankaa saxiixa ah ayaa saddex loo qaybinayaa waana kuwa loo jeedo markaa u yahay markaasi maqsuudka iyaga weeyaan saddexdan qaybood qeyb ismiga munaadaha oo mabniga ah waxaa laga waafajinayaa maxalka oo markaad arag taabican asagoo ismiga munaadaha mabniga ka damay markaad aragto waad nasbinaysaa waayo maxalka u yaalo ismiga munaadaha maxalka u yaalo muxuu ahaa maxalu nas buu ahaa idan kii la raaciyana maxalka laga waafajina waa la nasbinayaa waa saddex mas'alo saddex mas'alo maxalkaad ka waafajinaysaa saddexdaa maxay yihiin saddexdooda waa mudaaf ma fahm soo ma majmuucatun fii qawlika bint bacdu waa lilbayaan cadfulbayaan nuunkuna waa linacd taduna waa litawkiid marka waxaa saddexdaas mid kasta idaafa la socota cadfulbayaan idaafo wata nacti idaafo wata tawkiid idaafo wata saddexdaas waad idaafaysaan haddii ad aragto iyagoo dhacay bacda almunaada almabni waad nasbinaysaa wax kale kuguma banaana saddexdaas waadix afar ka mida shan iyo tobankana waxaad ka dhigaysaa munaade madax banaan baad ka dhigaysaa munaade madax banaan baad ka dhigaysaa waa afar masalo afartaas waxay ku wareegayaan cadfu nasaq iyo bedel wajcalka mustaqilin waxaad munaade mustaqil oo kale ka dhigtaa nasaqan wa bedelan cadfu nasaq iyo bedel haddaad aragto munaade mustaqila ka dhig laakiin mid kasta hosta muxuu ku wataa baan idhi isagoo mudaaf ah iyo isagoo mujarad ah cadfu nasq mujarad ah isagoo mudaaf ah bedel mudaafa isagoo mujarad ah afartaana munaade madax banaan baad ka dhigaysaa taabica ka horeya matbuuca ka horeya eegiba maysid waadix wey maxaa kusoo haray shan iyo tobankii saxiixa ahaa saddex waxaan ka dhignay in maxalkan ka waafajino afarna waxaan ka dhignay munaade madax banaano a ka saarna iyagu saddex meela iyo afar meel waa imisa saddex meela iyo afar meela waa toddoba shan iyo tobankii marka toddoba laga jiro maxaa soo haray sideed sideeddaas soo hartay munaadaha markaasi mebniga ah lafdigana bannaan inaad ka waafajiso oo binaha saaran aad kana saarto inaad maxalka u yaal maxal nasbaha ka waafajisana kuu bannaan waa sideed mas'alo sideeddaa mas'alo laba dhinac baad u qaybin kartaa inaad tidhaahdo sideedani nactigu saddex buu ku leeyahay nactigu muxuu ku leeyahay saddex cadfu bayaanna muxuu ku leeyahay labo cadfu nasakna muxuu ku leeyahay labo tawkiidna muxuu ku leeyahay mid buu ku leeyahay sdeedaas saa waad odhan kartaa saasaa soo dhow nacti saddex buu ku leeyahay nacti ali idaafo wata nacti al keliya wata nacti mujarad ah waa imse intaas saddex wey tawkiid mujarad ah mujarad isku daba qabo tawkiid mujarad ah cadfulbayaan mujarad ah cadfulbayaan al wata cadfu nasaq ali idaafo wata cadfu nasaq al keliya wata sideedaasna waxaa kuu banaan ama lafdiga ka waafaji ama maxal ka waafaji majmuuca waxaa markaasi sheekhu uu tilmaami doono ama khulaaso inta uu tilmaami doono waa intaas markaad marka kale fahmayso hadda waa lagu weydiinaya kani ma kii maxalka isagu waa isdhex dhigaya sheekhu kii markaasi wuxuu isdhex dhigaya waxaa u badan intuu isdhex dhigayo saddexdan mutacadirka ah oo xagga horaan ku sheegnay ko iyo sideedan markaasi lafdiga iyo maxalka laga waafajinayo sideed iyo saddex waa imisa sideed iyo saddex waa kow iyo toban soo maha ayib yani kuwaasu isku markaa saa isugu qasayaa kuwa kalena marka ayana waa lagu celin doonaa iyaguna marka intaa markaad saa u qabataan ood saa u dabdisaan markaasaad inaad la laqbeeyo oo markaa lagala soo baxo halkaas suwarkaasi markaasaa la fahmi karaa laakiin waa inaad in badan ku celcelisaan oo isku daydaa tii lagu weydiiyo inaad sheegi karto haddii lagu weydiiyo nacti mudaaf xaggeebu marayey nacti mudaaf xaggeebu marayey waa inaad garanaysa soo ma inuu ka mid ah maxay qaybtii maxalka haddii lagu weydiiyo bedel mujarada qaybteebu ka mid ahaa waa inaad garanaysaa haddii lagu weydiiyo nasak ali idaafo wata xageebu ahaa waa inaad garanaysaa haddii lagu weydiiyo tawkiid ali idaafo wata qaybteebu ahaa waa inaad garanaysaa waxaad u garan kartaa marka inaad mid kastaba meeshiisa aad u qaybto ood markaa kadibna adu isweydiiso adoo markaa qaybsan oo kala mid kasta meeshiisa ku haya baad marka waxaad fahmi kartaa waxaa markaasi intaa yaroo markaa laqbada ah marka laqbada galabtaan ka dhigaya halkaas inuu joogay intaa ku celiya insha allah tacdirku waa tawkiidka xaggiisa wey tawkiid alidaafo wata tawkiid alkeliya wata casbaya alidaafo wata marka kitaabka intaan mooya wixii kale waa iska basiid wey insha allah meeshan ba xoogaa yar maarata u yar bahan intanna maadka haddii maarata lagu celceliyo waa iska fudaanaya insha allah